Thank you so much. Karibu. Mama. Moja. Pizza.
wakiilka dumarka ismaamulka wajeer fatuma cabdi jiixow ayaa maanta dugsiga sare ee gabdhaha furaha gaal secondary school ee ku yaala gudaha magaalada wajeer waxaay xarigga uga jirtay lacagta xafiiskeeda uu ugu tirigalay dhanka waxbarashada ee loo yaqaano baasariga taasoo ay sheegtay inay ugu tiragashay carruurta agoomaha iyo kuwa rajooyinka kuwa qoysaska danyarta ka soo jeeda iyo sidoo kale kuwa naafada ah lacag kor u dhaafaysa toddoba milyan ayaay xarigga kaga jartay halkaasi macallimiintii iyo dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qaybgaleen oo halkaasi ka hadleen ayaa u mahad celiyeen wakiilka dumarka ismaamulka wajeer faatuma jeexow aad iyo aad aada u mahadsan tahay inaan kula wadaagna wakhtigaada adigoo tiragalkaada aad yahay inaad u soo jeediso caawimaad ardayda ka dhigata iskuullaha kale ah ee countigan iyo wajeer annaga haddii aan nahay dadka eh, madaxda ee countiga waxaan rabnaa inaan kuu xaqiijina wadajir inaan kula istaagna intaad maaragtay aad noo adeegaysa ama ummadda reer wajeer aad u adeegaysa women rep oo xafladda maanta sidaan qa- qaban qaabisay oo maxad ugu celinayno lacagta hadda ay loonjigarayn rabto oo baasariga ah sida ay u gaarto caruurteenna midda labaad waxaan mahad celinaynaa maamulaha iskuulkan maadam deqa oo soo gaarsiisay iskuulkan maanta meesha uu taagan yahay asagoo iskuulka wakhtigiisan uu yar yahay laakiin markii la fiiriyo gabdhaha iyo iskuulka xagga dhismada planninka wuu ka weyn yahay iskuulli badan waxaana mahadda aan celinaynaa maadhamta waxaan ku baraarujinaynaa carruurta gabdhaha walaalahayna iyo carruurta gabdhahayna eh in looga baahan yahay in ay si fiican u akhristaan ay ka faa'iidaystaan inta oo resource oo halkan la geliyey oo ay la tartamaan iskuullada kale waxaan rabaa inaan u sheega ardayda iyo macallimiinta iyo maamuulayaasha meesha iskugu imaaday tacliinta waa qaybta ugu muhiimsan oo qofka ibni aadanka noloshiisa laga dhis marka laga soo hera eh, tacliinta marka laba qaybood waaye midda diiniga iyo madamaadiga waxaan rabaa inaan idinku booriyo gabdhaha na hor fadhiyaan waxa ugu horeeya oo laydinka raba inaad la imaadaan waa inaad ilaahay idin uumay oo adduunka idin keenay aad ka cabsataan wixid idin farin aad qaadataan wixid idinka reebin aad ka hirtoodan markaa weynaatid faranskaaga intaa ugu hari doontaa hadda marka ka qaada gabadha aad saaxiib la noqonayso waa gabadhee ma mid oo ku gelin doonto miya tiktok oo aad soo dance garayn doonto ee ah studentsa ugu badan tiktok dadka gala soo ma oo waxyaalo loogu talagelin sameeya dadna way ku akhristaan waxay ka raadiyaan waxay ka bartaan marka wax kasta waa sida adigu isticmaashid saddexda shay oo la sheegay waalidkaa macalinkaaga iyo nafsadaada intaas wax u tar qof kale waxbaa u tarin aniga hooyaan ahay haddii noloshaas dhexda ku goysiin hooyadii kugu soo dhimatay oo jiko kuu gelayay salaad inaad soo akhristay anaa jaahil lahay gabartay jaahil ma noqonays ordi inaad ma aragtay aad niyadda ka jebisiin ma aha hooyooyinka niyadda u dhisa hooyo waa akhrisanaa ilaa meeshii ila gaarta iisoo duceey adigana dadaal muuji dhanka kale faatuma cabdi jeexow oo ka hadlaysay lacagta ay maanta xarigga ka jartay ayaa sheegtay in muhiimadda gaar ay siinayso qoysaska danyarta carruurtooda iyo kuwa agoomaha ah maanta waxaan joognaa iskuulka furaha secondary waxaan aan xerigjar ku suubinaynaa basarigii ee women rep ama ngaf oo ahaa todoba milyan iyo laba boqol basarigan waxaan rabnaa inuu meel walba gaara Ah, anagoo og inuu lacag yaray tahay waxaan rabnaa inaan dadka curyaanka ilmaha agoonta iyo dadka aada u liidan inaan ka bilaawno marka waxaan dhahayaa dadkii eh, macallimiinta i maqlaysa iyo inta i maqli doontaba inuu iskuullahoodan u imaadan doono oon ayagana la tashan doono insha allah ilmihii ugu liidanayna siiyaan oon anagana xafiis ahaanan si cadaalad ku bixina waxaa kaloon u sheegayaa ayagana dadka bulshada reer wajeer inay foomamka ay ka baxsadaan saybaga mise xafiiskayga ka qaataan si ay u buuxiyaan waxaan u sheegayaa inay lacagta yar tahay saddexdii qofoon sheegnan ka bilaabaynaa wixii kaloo naga batana annaga iskale reer wajeer ugu dambayntiina qaar ka mid ah waalidiinta ku dhaqan wajeer ayaa u mahad celiyeen wakiilka dumarka ismaamulka wajeer waxaan kaa doonaynaa iskuulka inaad gacanta ku qabata oo meeshaan maanta joogo iyo meel ka sarraysa aad ku wadda insha allahu ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inaad aad u fiicnaan doono gabdhahana ay fiirsadaan kuwa ayaga lamadeh inay madax noqon karaan oo ay gadaal gadaal u soconin kuwa markaay ma- ka galbadaan iskuulka ka galbadaan joqolaan oo dirbiyaal kulaama ay ka qayb noqonin maadhamtana ayadana allaha garab gala intaan oo gabar eh oo kale aabe oo kale hooye oo kale aqli eh ay gacanta ku haysaa ayada ilaahay kuma ceedeeya annagana waa ugu ducaynaynaa waxaan rabnaa faadimo jixow inaa gabadhayna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan ku guulaysanay waan soo dooranay maradaan u xiranay dhexdaan u xiranay alxamdulilah sidii ugu guulaysanay ilaahay waa noogu soo geli gabar duur taagan weli ma arkin si kastaba ha noqotee wakiilka dumarka ismaamulka wajeer ayaa ballanqaaday in ay si cadaalad ah ugu shaqayn doonto shacabka wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer